galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadeena galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab arbacaa sebtembarna waa sagaaliyo toban sanadka laba kun sideediyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo mawjadaha efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a madaxweynaha hirshabeelle oo sheegay inuu heshiis la gaadhay dowladda federaalka
alcumuum annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha waa kuwa dawladduna ogtahay shacibkuna ogyahay laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xalliyo haddiiba dawladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan annagu waa aqbalnay
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan weriye lagu dilay magaalada gaalkacyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo maanta kole ad dhegaysan jirteen ayaan sidoo kale idiin haynaa lixnin uumankiiyo shaalka iyo midhihii guuleeda oo wada madhaafta ah raggii kaga marowgeeyey inaan weliba maal ugu daraa waa masala dhaafe
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ee ku saabsan soomaaliya ayaan idinaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay baabi'in doonto xarunteeda nukleer-ka ee yongbyon haddii maraykanku uu qaado tallaabooyin u dhigma kuwooda hadalkaasna ayaa yimid kadib heshiis ay wada gaareen hogaamiyaasha labada kuuriya ee xifaaltanku ka dhexeeyo heshiiskan ayaa waxaa magaalada pyongyan uga dhawaaqay arbacadii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed mong jong in kadib kulan saddex cisho loo qorsheeyey oo labada hogaamiye ku dhex maraya pyongyan waxaan ku heshiinay buu yidhi inaan gacanka kuuriya ka dhigno aag nabdeed oo ka caagan nukleerka iyo halisyadiisaba sidaasi ayuu wariyaasha u sheegay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un kadib wadahadalkii uu la yeeshay madaxweyne muun madaxweyne donald trump ayaa heshiiskaasi soo dhoweeyey
qareenada haweeney iskuday kufsi ku eedeynaysa brett cavan oo ah garsoore uu madaxweyne trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa sheegay inay doonayso in f b i da maraykanku ay arrintan baaritaan ku samayso ka hor inta aanay hortegin sanadka maraykanka haweeneydan ayaa sheegtay in iskudayga kufsi uu dhacay soddon sano ka hor wakhti ay arday ahaayeen cavano ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey wuxuuna ka hadli doonaa marka uu hortago guddiga cadaaladda sanadka isniinta dambe haweeneyda eedeyneysa oo lagu magacaabo christine blasey ford ayaa sidoo kale hortegi doonta guddigan qareenada haweeneydan ayaa warqad ay u direen guddoomiyaha guddigaasi waxay ku sheegeen in qaar ka mid a senataradu ay u muuqdaan inay mar horeba go-aan gaadheen oo ay aaminsan yihiin cavano
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in sooridii dayaaradda gaalow ruushku leeyahay oo kusoo dhacday syriya ay qayb ka tahay marxalado shilal isdaba jooga waxaana uu hoos u dhigay in wax keeni karaya xiisad ay kala dhex markaasi xiisad ay kala dhex oganto israel ay jiraan shan iyo toban qof oo saarnaa diyaaradaasi ayaa dhintay kadib markii gantaal ay soo rideen ciidamada syriya ay ku dhacday diyaaradaasi gantaalkaas oo jawaab u ahaa gantaal kale oo ay soo rideen ciidamada israel wasiirka gaashaandhigga ruushka zergey shango ayaa u sheegay dhiggiisa israel avigdor leberman in ay mas-uuliyadda diyaaradaasi soo dhaxday qaadanayso israel waxaana uu tilmaamay in ruushku xaq u leeyahay in jawaab cad uu ka bixiyo arrintaas balse waxaa arrintaas oo kale dhex galay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin oo sheegay in dhacdadaasi ay qayb ka tahay marxalado shilal isdaba jooga oo dhaca waxaana uu tilmaamay in ruushku uu qaadi doono tallaabooyin dheeraada lagu difaacayo ciidamadiisa syriya ku sugan isagoo tilmaamay in qof kasta uu ogaan doono tallaabooyinkaasi waxa ay yihiin
madaxweyne donald trump ayaa qorsheynaya inuu booqdo gobolka north carolina maantoo arbaco ah si uu usoo arko khasaarihii iyo burburkii ay duufaantii florence ku reebtay gobolka iyo weliba siday u socdaan howlaha gargaarka ka hor socdaalkiisa ayuu madaxweyne trump soo dhigay bartiisa twitterka shalay fariin uu ku sheegay in qof walba uu isweydiinayo shaqadan wanaagsan ee maamulkiisa uu qabtay gaar ahaana sida uu uga jawaabay masiibadan waxaanu intaasi ku diray inay arrintaasi boqolkiiba boqol sax tahay trump ayaa weeraray xisbiga dimuqraadiga oo uu sheegay inay mar dhow bilaabi doonaan been ay ku sheegi doonaan in gurmadkii duufaanta florence uu ahaa mid liita duufaanta florence ayaa dishay ugu yaraan labayo soddon qof iyadoo biyo dhigatay dhammaan magaalooyinka north carolina sidoo kale burbur badan ku saamaysay magaalooyin badan oo ku yaala gobolkaasi north carolina
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysanna waa v o a togasho ka dhacday magaalada muqdisho shalay ayaa waxaa ku dhintay gabar sagaal jir ah oo ardayad ahayd oo lagu magacaabi jiray deeqo daahir waxaana ku dhawacmay arday kale haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle waxauu ka waraystay cabdiraxmaan sheikh maxamuud shaacir oo ah maamulaha guud ee dugsiga hooyga xamar oo gabadhaasi ardayada ahayd ay wax ka dhigan jirtay
aadaa u mahadsan tahay marka hore ina lilah weyna la raajicuun geerida deeqo waxayna soo gaartay xilligii gelinka hore shaqadu ay noo dhammaatay oo ilmuhu ay ka baxayeen iskuulka yaa sida caadada ahayd ilmuhu waxay isticmaalaan basaska baskii lagu qaadayo deeqa waa uu baxay marka basaskii ayaa lagu qaaday baskii marka deeqa u qaadaya xaafadeeda waxay deganeen xaafadan oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa nasteexo wuxuu marka darawalkii mar dambe uu noo sheegi doonaa in jidka uu jaam ku noqday markii uu jaam ku noqday xagga banaadir usii socday iyo jidka isbitaal madiina dib uu usoo laabtay isagoo isdhahaya waxaad ka leexataa isbitaalka soomaali sudanes oo xagga iyo saybiyaan ka leexo jidkiyaa ku xirmay marka wuu dhaqaaqi waayey waxaa markaa dambe dhacday laba ciidan oo midna ka horeeyo midna uu ka dambeeyo ayaa waxay isku dayeen inay jidka furaan marka kolley waxay ku heshii waayeen ra'yigii iyo qaabkii jidka loo furi lahaa meeshii waxaa ka dhacday aflagaado marka gaarigii ka dambeeyey asaga oo xaggan banaadir xigay uuna watay nin sarkaala oo u shaqeeya ciidanka dowladda laguna magacaabo janaal sheegow ayaa ninkii marka securitiga ahaa markuu ninkii kale intay murmeen uu xanaaqay isagoo gacan maran wuxuu dib ugu soo laabtay gaarigiisii sida uu noo sheegay darawalka wuxuuna ka soo qaatay qori halkaas ayaa marka waxaa ka bilowday marka dagaalkii qoladii kalena difaacay u galeen xabadda dishay gabadha iyada deeqo waxay gaariga ka soo gashay xagga dambe infact markii xabaduhu bilowdeen ardaydii gaariga saarayd oo waaweynaa oo roronaa oo ilmaha secondariga ahaa iyo ilmo kale waxaa saaraa primaria dugsi hoose dhexaa ilmihii secondariga marka waxay labaatan bay dhammaayeen waxay markaa ay sameeyeen inay ilmihii ka faarujiyaan gaariga oo ay ka bixiyaan runaantii haddaysan arrintaa dhici lahayn dhibaato weyn baa dhici lahayd gabadhan qofkii ugu dambeeyo gaariga ka soo degay ahayd xabadaa haleesha marka gaariga dhexdiisa iyo kursigii ayayna ku dhimatay allah u naxariisto saaka waxaanu ka qayb gallay duugteedii annagoo dhammaan waalidiinta macallimiinta maamulka dugsiga hoyga xamar iyo ardadaba ahba waxaanu leenahay allah u naxariisa gabadhaas
deeqa daahir qof aankeebay ahayd marka laga hadlay waxbarashadeeda soo haaritaanka galaaska iyo imaatinkeeda bal wax yar naga xasuus wallaahi maasha allah maasha allah deeqo waxay ahayd gabar sagaal sano jira heerka musuwa waxbarashadeedun wuxuu ahaa fasalka koowaad fasalka koowaad ee bilowga sanadkan ayayna ku soo biirtay iskuulka subaxii xaafadda waxaa lagaga soo qaadi jiray gaari markay waxbarashadeeda dhammaysartaan waxaa lagu celin jiray isla gurigeeda waxayd gabar mustaqbalkeeda uu soo ifayo waxbarashada jecel hadda wax walba ay u bilaabanayeen oo nolosha u cusbayd marka run ahaantii wax aada looga naxo waaye oo rajo beel oo kale u muuqda in dhallaan sidaasoo kala maaragtay iyo waalidkii niyajabka noocaas oo kale ay maqlaan annagana sidoo kale aad bay noo taabatay meel xun bay naga taabatay iyo dhammaan baxda waxbarashada iyo qof kastoo soomaali macnaa oo damiir ee soomaalinimo uu ku jira intaba waan gartay dhaawac baa laga sheegay intee buu la ekaa
ayada deequ way dhimanta horta allah naxariisto waxaa kaloo jiray oo meeshii ku dhaawacmay wiil la yidhahda qaasin oo fasalka form triga ahaa xabadii oo ku taalla ayuu cararay darawalku muusan ogaanin jidku mataqaanaa dadkii kaloo jooga maysan ogaanin siduu ordayuu xaafaddiisii tegey saaka ayaa waxaa la geeyey isbitaalka kalkaal oo lagu sameeyey camaliyaad operation qaliin lagu sameeyey waxaana laga soo saaray xabad kelida ka haysatay hadda xaaladiisu sida dhakhaatiirtu ay noo sheegeen way degan tahay laakiin waa dhaawac balse deeqa way dhimatay iyadoon xaq u lahayn kolley qof walba ajashiisu ku dhintaa iyadoon xaq u lahayn inay dhimato waan gartay ayaa gacanka xaqdarna dishay Eh, maamulihii iskuulkaa tahay deeqo goormaa kuugu dambeysay aragti ahaan
wallaahi markii ay ka baxaysay albaabka anigu albaabkan joogay ee, gaarigu uu sii waday oo markaas ay tegaysay ayay meesha jalaato ka gadatay iyadoo jalaato dhuuqaysa oo sii baxaysa ayaan arkaya kolkii saacaddu ahayd lix saac iyo bar meelahaas Ee, dabcan toddoba saac iyo rubi intaan la gaarina waxaana soo gaartay dhimashadeedii iyo gaarigii intuu soo laabtay dhiig ka buuxo marka waxay noo ahayd maalin aada u xanuun badan maanta xataa iskoolka waan joojinay waxaanu ka qayb galaynay ee, maxaa la yidhahdaa barodiiqda si aan u muujinno ka dareen ahaan iyo markaana f- waxa aanu ka qabno maamul iyo maaragtay macalimiin iyo dugsi ahaan kolley wax anagu waa cabasho ee, cabashana ceeb maaha waxaan u cabanaynaa maaragtay ee, dowladda in ardadaas wax baranaysa iyo degaanka ay wax ku baranayaan iyo goobaha ay wax ku baranayaan iyo gaadiidkooda laga dhigo goob nabdoon laga shaqeeyo badbaadada ilmaha ilmuhu ama ardada yaryari waa mustaqbalka berito waaye waan gartay wax wara ma ka hesheen dowladda Mm, kolley waxaan u malaynayaa marka maanta aan tagnay saldhigyada waan laga wacay waxay naga qoreen statement waxaanu maqlaynay ninkii sarkaalka hawshaa ku jiray in la yidhi waa la qabtay wuxuu jiraa wasaaradda gaashaandhigga laakiin warkaa aanu kulli cadeen uma hayo laakiin waqti gaara idinku tacsiya amaad aragteen ma jiro
dabcan eh, tacsiyaas eh, dad badan baa noo soo tacsiyeeyey hadday noqdaan bahaha waxbarashada hadday noqotaan kolley xubno dowladda ka mid ah iyo hadday noqdaan dad oo caadiya oo magaalada degan oo maaragtay deegaanadan ku nool gobolka banaadir oo kale oo aada uga xun ee maaragtay dhacdadaas foosha xumayd Waan gartay. Eh, kumanaan ardayaad gacanta ku haysaan waa iskuul xanaano iyo waxbarasho iskugu jira Eh, geerida deeqo waa geeri xanuun badan maxay idinkaga dhigan tahay dhacdadan samatii ugu horreysood la kulantaanba Ah, dabcan xanuunka haddana ayaad ka gari kartaa dhacdadii noogu horreysay ee ka dugsi ahaan u no- nagu dhacdo weeye dalku wuu soo maray dhibaato badan dagaalo sukaya way soo dhaceen infact iskuulaad badan oo dhibkan uu ka dhacay waa jiray sida iskuulka axmed gurey oo kale oo xilligii dagaala sukaya wax ka dhaceen laakiin annaga hoyga xamar waa markii inoo ku horreysay oo arday inta xabadi ku dhacdo weliba la dilo uu dhinto marka waxay noo samaynaysaa macno aada u weyn oo maarata oo dareenkanaga aada u taabanaya Ee, dabcan waana ta maanta aan shaqadii dhanba faraha uga qaadnay inaan u joojinay maaragtay arrintaa daraaddeed allah u naxariisto aad baad umahadsanta waa mahadsantaa maasha allah kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamuud shaacir oo ah maamulaha guud ee dugsiga hoyga xamar magaalada muqdisho oo gabar sagaal jir ahayd oo ka mid ah ardadii dugsigaasi oo lagu magacaabi jiray deeqo daahir shalay ku dhimatay togasho ka dhacday magaalada muqdisho wuxuuna maamulahaasi u waramayey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle warar gurdhowan soo gaareen waxay sheegayaan in laba qof loo qabtay toogashadaasi faahfaahinta ciidanka ay ka tirsan yihiin labadan qof ayaan weli si rasmi ah loo shaacinin
magaalada kalkacyo waxaa lagu dilay weriye u shaqaynayay idaacadda codka nabadda oo lagu magacaabi jiray cabdirasaaq siciid cusmaan waxaana wararku sheegayaan in weriyahan la tuuriyeeyey xalay haddaba cabdilwaaxid macalin ayaa arrintan waxa uu ka wareystay axmed cali caanageel oo ah agaasimaha raadiyo codka nabadda aad baa mahadsan tahay cabdiwaxid allah u naxariisto horta ina lilah wa ina ilaa raajicuun cabdirasaaq saacid cusmaan eh, waddani artist ayaa lagu naaneysi jiray Eh, runtii horta naf walba way dhimanaysaa wakti bay naaf wakti bay leedahay waktigeeda ma naafayso Eh, cabdirasaaq wuxuu ahaa em, shaksi aan ku sifeyn karo sifo wanaagsan oo qof kasta uu leeyahay inuu lahaa wuxuu ahaa daacad howlkar hal abuur maskax fiyowle dadku ay aada u jecel yihiin ixtiraam badan shaqadiisa aada iyo aada uga soo baxa waxaana ka mid ah dadka maaragtay media ama warbaahinta gobolka mudug dadka ugu fircoon shaqooyinkooda ka soo baxa dabcan waan uga tacsiyanaya ehladiisa iyo qaraabadiisa iyo guud ahaan bahdii warbaahinta codka nabadda iyo bahdii warbaahinta soomaaliyeed iyo puntlandba iyo gobolka mudug uu ka baxay waxaan leeyahay ina lillahi wa inaa ilaa raajicuun axmedow imisa sano ayuu idaacadda ka shaqaynaya ku dhowaad wuxuu ka shaqaynayay sideed sano sideedii sano soo dhaaftay wuxuu kamid ahaa shaqaalaha warbaahinta codka nabadda wuxuu ahaa reporter wuxuu ahaa technician wuxuu ahaa photographer wuxuu ahaa shaqaale firfircoon oo maaragtay lafdhabarka idaacadda ah dhaawac ahaan ayaa isbitaalka loo geeyay halkaa buuna ku geeriyooday runtii marxuum saxafi cabdirasaaq saacid usmaan wadani wuxuu xalay saqdii dhexe abaarihii laba iyo tobankii iyo barkii ku geeriyooday isbitaalka magaalada gaalkacyo wadani oo soddon sano jir ahaa kana howlgalaya warbaahinta codka nabadda sida saraakiisha isbitaalku ay noo sheegeen waxa uu dhintay dhiigbax internal bleeding waxa la yidhahdo dhigbax gudaha ah kadib dhaawac kasoo gaaray toorey looga dhuftay garabka bidix iyo wadnaha dhanka saraakiisha ciidamada booliiska taliyaha saldhigga gaalkacyo gaashaale axmed maxamed afrax isna wuxuu noo xaqiijiyey inay soo qabteen afar ruux oo lagu tuumayo in dilka marxuumka baaritaanna hadda uu ku socdo ilaa haddana aanan markaas laoyn sababta iyo sida rasmiga ah ee marxuumkaas maaragtay loo beegsaday ilaa iyo hadda ma jirtaa cid dilka loo geystay sababtii loogu geystay caddayn karta may waxaan ka horseedaa weli laamaha ammaanka iyo laamaha dambi baarista jawaabta ay kasoo bixiyaan baaritaanka hadda ay gacanta ku hayaan hase ahaatee waxay kusoo beegmaysaa maalmihii lasoo ama dadeena kasoo gudubnay falo noocan oo kale ayaa kusoo badanayay magaalada gaalkacyo oo dhalinyaro tuuriyo ku hubaysan iyo budad ayaa magaalada gaalkacyo isku dhexaystay ama isku dagaalayay waa macquul in arrimahaas oo kale ay saameyn ku yeelan karto hase yeeshee weli kama hordhacayno baaritaanka ay wadaan ciidamada booliiska weriye cabdirasaaq wuxuu noqonayaa allah u naxariistay weriyihii lixaad ee gobolka mudug ku geeriyooda dhowrkii sano arrintan maxay weriyaasha gobolka ku beeri kartaa dabcan gobolka mudug wuxuu kamid yahay meelaha sida xaaladda adag ay ka jirto marka loo eego badqabka suxufiyiinta ay ku shaqeeyaan warbaahintuna ay ku shaqeyso marxalad ka duwan marxaladaha kale ee dalka dabcan wuxuu kamid yahay meelaha ugu badan ee saameynta kula shaqadooda hase ahaatee suxufi kasta oo ka shaqeeya magaalada gaalkacyo wuu ka dharagsan yahay waa la socdaa xaaladda uu ku shaqeynayo odu adag taas oo inta badan suxufiyiintu ay la kulmaan handadaado ayna ugu weyn tahay waxyaabaha ay la kulmaan in naftooda ay ku waayaan shaqada ay hayaan ama waktiyada ay shaqada ka shaqeeyaan marka wax saameyn oo maaragtay aan ahayn tii hore oo ka duwan dabcan cabdi waxayd kuma yeelanayso
kaasi waxau ahaa axmed cali caanageel oo ah agaasimaha idaacadda codka nabadda oo u warramayay wariyaha v o eda cabdulwaaxid macalin isaaq halkaad kala socotaanna waa v o a
dowladda etoobiya ayaa wadahadallo la yeelatay ururka o n l f wadahadalladan ayaa ka dhacay magaalada asmare ee dalka eritrea afhayeenka ururkaasi cadaani hirmooge oo ka mid ah xubnihii shirka ka qaybgalay ayaa v o a u sheegay in labada dhinac uu isfaham guud dhex maray iyaga oo dib isugu laaban doona toddobaadyada soo socda cadaani hirmooge ayaa haatan ku laabtay magaalada adisaba wuxuuna u waramay xuseen bare aadan bismillahi raxmaan raxiim wadahadalkaas shalay buu dhacay kulan muhiim ah dhex maray shalay labada dhinac magaalada asmaro ku dhex maray wuxuu kusoo gabagaboobay isfaham guud waxa la yidhahda is-apirad guud ama common understanding in in la yeesho marka wadahadalkii muhiimkaana dib uu ka bilaabmi doonaa ee yani lagusoo lagu soo afjari lahaa dhinaca dowladda etoobiya yaa matalaya dhinaciina se yaa matelaya dhinaca dowladda etoobiya waxaa matalahayay wasiir federaal ah dhinaca annagana waxaa matalahayay xubno guddiga fulinta oo guddoomiye hogaaminayo markii dambena guddi gaara loo xilsaaray oo oo guddiga guddiga wadahadal ka tirsan wadahadaladani maxay kaga duwanaayeen kuwii hore kuwii hore waxay kaga duwanaayeen dhinaca etoobiya runta uga dhawaayeen maanta yani ama shalay kulankii ahaa kuwii hore runta ay uga dhawaayeen yacni waxay ka garaabayeen xuquuqda dadkan soomaaliyeed ay leeyihiin soomaalida ogaadeniya ku nool somali state marka in in la is afgarto ayuu is afgarad guud dhaco kadibna laisku afkarsay waa hadallada usii socon lahaayeen heshiiska madambeysa loo gaari lahaa baa laisku afgartay marka waxaan isleeyahay xukuumad ka duwan xukuumadihii hore ayaa joogta habka loo wada hadlayo inuu ka duwanaa runtuuna uga dhowaa kuwii hore haddii aad tusaale naga siisid maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee aad isla soo qaadeen hadda wuxuu ahaa is afgarad guud iyo habkii wadahadalka loo sii wadi lahaa marka waxaan filaynaa wadahadalka muhimka ah wuxuu kusaabsanaan doonaan kolley arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo arrimo la xidhiidha hoos yimaada marka ayaamaha foodda lagu soo hayaa ayaa kulamadaasi dhici doonaan muhimka arrimaha detailka ama faahfaahinta lagu sii lafagurayo kolkaana waa idinla wadaagi doona insha allah goormaad u ballanteen wadahadalladu inay sii socdaan waxaa lagu ballamay in asmare kasii socdaan ay kasi ka dhacaan mar kale ayaama gudahood marka labada dhanba inay makashi isugu noqdaan qoladoodii ururkuna isku noqdo dhinaca ethoopiana isku noqdeen marka laisku soo noqdo maalmo gudahood baan wa muddo isbuuc ka yar baan filaynaa maxay tahay markaas sababta keentay in wadahadalladan asmaro lagu qabto asmara dhexdhexaadinta waxbay k dawladda eritrea dhexdhexaadinta ku jirtay waxaa kaloo jira madaxda ururka xafiiska ururka ee halkaas iyo yay ku sugnaayeen marka meeshii ugu dhowee laba ku kalsoon yihiin juqraafi ahaanna ugu dhow ethoopia iyo ogagenia ayay ahayd jabhaddii ama ururkii idinla midka ahaa ee o l f ee oromada etoobiya waxay ku noqdeen dalkii waxayna dhigeen hubkii idinku goormaad ku tala jirtaan marka in arrintaasi ay suurto gasho wadahadalladan ay kasoo yay yay yay yaa goaamin karayo wadahadalladan ku saabsan ya waxay arrimaha ku ka hadli doonaan madaxnimada marka waa wadahadalkan ukaadin yani sugaynaa arrimaha amniga ee laga hadli iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha laga hadli doono kamid yahayn
isbeddel ayaa ku yimid dowlad deegaanka soomaalida oo hogaamiye cusub ayay yeelatay iyo xukuumad cusub ma jira wax xiriir oo idinka dhexeeya idinka iyo dowlad goboleedka soomaaliyeed xiriir aada u wanaagsan baa naga dhexeeya waftigii shalay asmaro tegayna waxaa ku jiray madaxweynaha somali state ama ismaamulka soomaalida marka isfahan weyn baa jira hadda ka hor markii la doortay kadib wafti jabhadda iyo iyo madaxweynuhu way kulmeen si aada u qoto dheer baa la isu fahmay marka wadashaqeyn fiican baa ka dhexaysa jabhadda iyo maamulka ismaamulka soomaalida
afhayeenka ururka onlf cadaani hirmooge ayuu kaasi ahaa isagoo aadis ababa jooga ayuuna khadka telefoonka ugu warramay xuseen barre aadan
madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay inuu heshiis la gaadhay dowladda federaalka oo ku saabsan khilaafkii ka dhexeeyey haatanna uu wada shaqayn buuxda la sameynaya dowladda maxamed cabdi waare ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxaana hadalladiisii ka mid ahaa annagu dowladda waxaan ku heshiinay in tabashadii hirshabeelle ay gaar ahaan u tabanaysay runtii tabashada aan tabanaynay waxna annaga hirshabeelle ay gaar noo yihiin amnigaa ka mida sidaad ula socotaan culays aan la qiyaasi karin ayaa amniga xaggiisa annaga naga saaran waddadii jowhar iyo muxuu ahay xamar waa xihan tahay waddada beledweyne iyo buuliburt waa xihan tahay waddada jalalaqsi iyo jowhar waa xihan tahay waddooyin kaleeto oo degaanada muxuu ahay ii sheeg marna waa furan yihiin marna waa xihan yihiin dakhliga xaggiisa oo fiscal federalismka federalismka muxuu ahay waddanka dekada uu leeyahay annaga zoonkan aan ku naallo economic zoonkan aan ku naallo dekadiisa waa xamar dekadiisa hadday xamar tahay waxaa noo soo dego xamaray nooga soo degaan waxaan dhoofinahona xamaray ka dhoofaan in muxuu ahay fiscal federalismkii la hirgeliyo oo dekadaas annagu aan muxuu ahay sida kismaayo iyo iyo muxuu ahay boosaaso ay u shaqeeyaan u shaqaysa dowladdii federaalka ahayd oo dhanna marti u ah in muxuu ahay saamiga aan ku leenahay nalaga siiyo culeysyada jira oo ah in fiscal federalismkii la hirgeli ka mid tahay alcumuum annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha waa kuwa dowladduna ogtahay shacibkuna ogyahay laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteenii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan annagu waa aqbalnay inaan muxuu ahay annagoo u danaynayna xaaladda uu dadkeennu ku sugan yahay maxamed cabdi waare ayaa ka mid ahaa shanta hogaamiye goboleed ee sideedii bishan ku dhawaaqay inay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalka madaxweynaha soomaaliya ayaa ku baaqay kulan muqdisho ka dhaca kaasi oo ay ahayd in la qabto isniintii iyo salaasadii toddobaadkan balse aan ilaa haatan qabsoomin dhinaca kale war-saxaafadeed ay soo saareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada shalay ayaa waxa ay dowladda dhexe ku eedeeyeen inay faragelin ku hayso maamulka galmudug wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa haddaba khilaafkaasi waxa uu wax ka weydiiyey cabdulaahi maxamed shruuc oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ee soomaaliya waan la socdaa xiifo xiisad aada u ba-an inay ka socoto oo aada moodid muxuu ahay wixii lagu yiqiinay qabqablayaasha sagaashanaadkii oo kaleeto inay ka socoto oo hala iska takhalluso oo maaragtay cod hala isaga takhalluso aan inuu run yahay aan u badnayn ayaa ayaa ka socota waxay taasi muujinaydaa inaan loo jeedin in arrinta si rasmiya loo xaliyo oo hababkii ee dhibaatooyinka ama khilaafka loo xallin jiray oo dhan lacag marayo oo arrintu ay iska tahay nin tooxsi ayaad arkayda marka aad bay nasiib darro u tahay in galmudug ay weli ku jirto muxuuaha mataqaana qalalaasidii ay ku bilaabatay waxay muujinaydaa oo kaleeto yacni in muxuu ahay arrintu aysan dhinaca dowladda federaalka iyo dhinaca muxuu ahay qaybaha kaleeto ee ku hardamaya muxuu ahay xukunka galmudug iyo isbahaysiga maamul goboleedyada intuba inaysan xal lahayn ayay ayay muujinaysaa waana nasiib darad ugu weyn oo maaragtay hadda taagan khilaafkan waxaad moodaa in marar fara badan uu si gaara ugu soo noqnoqonayo galmudug ma waxaad isleedahay waa wax la xiriira xiisadda hadda u dhexaysa maamulada iyo dowladda dhexe mise waa wax kale oo u baahan in dadka loo sharxo arrinta galmudug waxa weeyaan waa khilaaf siyaasadeed oo muxuu ahay mataqaanaa loo caal la-yahay ayay ayay ayay tahay khilaaf siyaasadeedna xal buu leeyahay xalkiisa waa la heli karaa walow aan ogahay inay dana fara badan oo muxuu ahay shaksiya ay ku ku ku mataanaysan yihiin walow aan ogahay in qaybuhu hadda ay bilaabayaan doorashadii soo socotay laba sano iyo xoogaa ay ka dhiman tahay muxuu ahay ololaheedii hadda meesha uusan ka maqnayn oo uu ku jiro oo cid waliba ay isleedahay seed kusoo noqonaysaa waxyaabahaasi ayaa sii cakiraya laakiin mar kastaba waxay ku tahay yacni arrin oo maaragta ceeb ah in maamulka iyo dadka deegaanku ay xallisan waayaan mushkiladoodii arrintani waxa weeyaan waa arrin soo noqnoqotay mar hadday soo noqnoqotona waxay u baahan tahay wadiiqadii hore loo maray xalkeeda mid ka duwan in la raadi aan u soo noqonno khilaafka isna taagan ee u dhexeeya maamulada iyo dowladda dhexe waa la socotaayo war-saxaafadeedkoodii ugu dambeeyey waxa ay kaga hadlayaan in dowladdu ay faragelin ku hayso xiisadda hadda ka taagan galmudug oo ay codsanayaan in ay faraha kala baxdo horey waa tii ay u sheegeen in xiriirkii ay u jareen dowladda khilaafka isaga ah laftirkiisa haddii si cilmi a loo darso muxuu salka ku haya ayay kula tahay ma awoodo siyaasadeed ayaa laysku haystaa ma doorashooyinka maamulada ka soo socda ma dowladdii dhexe ayaa fahmila sida ay ay ula xaajoonayso ama ay ula falgelayso maamulada dalka ka jira ridwana wa waa su-aal wanaagsan waxay la tahay saddexdaas arrimood aada sheegtay iyo kuwo kale inay isku maran yihiin oo ah dowladdu dhexe inay fahmi la-dahay maamul goboleedyada oo muddona waad og tahay waa layshayey warkii oo kitin mik michael kitin uu yili ahayd waxaan tegey iyadoo la ishaysto maamul goboleedka iyo dowlad dowladda dhexe ay ishaystaan haddana iyagoo ishaystay baan kasoo tegey marka ilaa iyo waktigii maamuladu ay dhalanayeen ilaa hadda waa layshayaa horta taasi waa mid waaye waxaa kale oo iyaduna meesha jirta doorashada hadda maamul goboleedyada kusoo socota intooda badan arrin arrinta sii murgunayda waaye oo waxaa muuqanaya ragga madaxdaana inay rabaan inay soo noqdaan dowladda dhexena aysan muxuu aha arrintaa aysan jeclayn wararka suuqa yaalana oo adigiiba ogtahana waxa waaye in nin walba la bedeli doono oo dowladda qof maaragtay dhinaceeda ka socda ama raacsan ama u nugul in maaragtay talooyinkeeda inuu inuu inuu yimaado inay dowladda dhexe ay jeceshahay waxa kale oo aan meesha ka maqnayn muxuu ahay qaabkii loo dhaqmi jiray oo xogaa aad moodid hadda inay rabaan inay dowladda dhexe hoggaankeedu inay bedelaan iyadoo aan shuruucdii iyo muxuu aha mataqaanaa heshiisiintii iyo muxuu ahaay qaabkii siyaasadeed oo la rabay arrintaasi in looga baaraandego aan meel la dhiginin marka dana siyaasadeed iyo dana shaksi iyo muxuu ahay qaabka qada muxuu ah loo qaybsanayo awoodda iyo khayraadka intaasoo dhan ayaa isku maran waxaanan u malaynayaa inaysan qaabka hadda loo dhaqmayahay inaysan xal u keeni doonin maarag khilaafaadka noocan oo kale ah marka ay heerkan gaaraan waxaan shaki ku jirin inay curyaamin karaan sidii horey loogu socon lahaa laba sano ayay dowladdu hadda soo shaqaynaysay laba sanooo kalea u dhiman maxaad is leedahay maxaa xal ah oo lagu soo afjari karaa khilaafaadkan siyaasadeed ee hadda ka soo cusboonaaday dowladda dhexe iyo maamulada iyo kan hadda sida weyn uga taagan galmudug waxaan isleeyahay dhammaantood laba wado ayaa ayaa muhiim ah in loo maro midii waxa weeyaan in la loo la qaato si aan si ka duwan sida hadda socoto oo ah eedeyn iyo iska takhallusid si ka duwan oo ah yacni in la wada hadlo oo mushkiladaha jira laga wada hadlo iyada oo ujeeddadu ay tahay in dowlad dhismaha dowladda soomaaliyeed ama maamul goboleedyadu ay hore usii socdaan dadka soomaaliyeedna ay helaan adeega ay u baahan yihiin ay hadda kala yihiin madaxda jirta mid waa kaasaha wadaxaajood in laga galo arrimaha laysku maafsan yahay midda labaad oo iyaduna taas lamida waxa waaye dowladda dhexe inay inay dhammaystirto hay-adaha ama shuruucda muxuu ah mataqaanaa arrintaasi gacan ka geysanayda oo ay ugu horeydo maxkamadii dastuuriga ahayd maxkamadii dastuuriga ahayd wakti dhow in la dhiso waaye waxaa kaloo loo baahan yahay shuruucdii lagu wada shaqayn lahaa waxaa jira guddi qaabilsan muxuu ahay ka dhex shaqaynta maamulada maamul goboleedyada iyo iyo dowladda dhexe guddigaasina wuu maqan yahay isaguna oo loo baahnaayo waktigan hadda federaalka aan la daalaadhacayno in in mar hore la dhiso taasina waxa weeyaan waa arrin kaloo meesha ka maqan marka haddii labadaas la dhiso waxay ila tahay in meel loo dacwoodo la heli kari lahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka soomaaliya ayuu kaasi ahaa ridwaan xaaji cabdiweli ayuuna u waramayey
galab wanaagsan markale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacadeena ayaan gudagelaynaa qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay baabi'in doonto xarunteeda nukleerka ee yongbang haddii maraykanku uu qaado tallaabooyin u dhigma kuwooda hadalkaasina waxa uu yimid kadib heshiis ay wada gaareen hogaamiyaasha labada kuuriya ee uu xifaaltanku ka dhexeeyo heshiiska ayaa waxaa magaalada pyongyang uga dhawaaqay arbacadii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo madaxweynaha kuuriyada koofureed moon jong in kadib kulan saddex cisho loo qorsheeyey oo labada hogaamiye ku dhex maraya pyongyang waxaan ku heshiinay inaan gacanka kuuriya ka dhigno aag nabadeed oo ka caagan nukleerka iyo halisihiisa ayuu wariyaasha u sheegay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un
qareenada haweeney iskuday kufsi ku eedeynaysa bret cavan oo ah garsoore uu madaxweyne trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa sheegay inay doonayso in xafiiska dambaadhista ee maraykanka f b i-du ay arrintan baaritaan ku samayso ka hor inta aanay hortegin senadka maraykanka haweeneydan ayaa sheegtay in iskudayga kufsi uu dhacay soddon sano ka hor cavano ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey wuxuuna ka hadli doonaa marka uu hortago guddiga cadaaladda senadka isniinta dambe haweeneydan ayaa sidoo kale hortegi doonta guddigan qareenada haweeneydan ayaa waraqad ay u direen guddoomiyaha guddigaasi ku sheegay in qaar ka mida senataradu ay u muuqdaan inay mar horeba go-aan gaadheen oo ay aaminsan yihiin hadalka cavano
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in soo rididii dayaarad dagaal oo uu ruushku leeyahay ee ku soo dhacday siriya ay qayb ka tahay marxalado shilal isdabajooga waxaana uu hoos u dhigay wax keeni karaya in xiisad ay kala dhex oganto israel shan iyo toban qof oo saarnaa diyaaraddaas ayaa dhintay kadib markii gantaal ay soo rideen ciidamada siriya taasoo ku dhacday diyaaradda waxaana ay sababtay in diyaaraddaasi ay burburto gantaalkaasi waxaa la sheegay inuu jawaab u ahaa mid kale oo ay soo tuureen ciidamada israel wasiirka gaashaandhigga ruushka ayaa waxa uu la hadlay dhigiisa israel waxaana uu tilmaamay in marxaladdaasi uu ruushka u qaadanayo in ay ka bixin doonaan jawaab celin xooggan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan dooddii gaabneyd waxaana inoo haya xuseen xasan dhaqane
wakhti aanan sidaa u dheereen waxaa lagu wadaa in qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira sida puntland iyo koonfur galbeed inay galaan doorashooyin lagu soo dooranayo madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku-xigeennada labadaasi maamul qallaaso siyaasadeed ayaa waxa uu ka jiraa maamul goboleedka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib u heshiisiinta dalka waxa ay sheegtay in ay si dhow ula socoto geedi socodka iyo federaaleynta dalka haddaba ma tahay suurtagal in doorashooyinka wakhtigii loogu talagalay ay ku dhacaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah aadan nuur muuse oo ka mid ah nabadoonnada dhaqanka gobolka hiiraan iyo cigaal cabdulle cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadoon aadan ayaa hadalka ku horeynaya waxay ila tahay inayan ku dhici karin doorasho wakhtigii loogu talagalay sababtuna waxay tahay dowladdu jaanis ma aysan maamul goboleedyadu danahooda ay ku bagtaan oo dadkooda kula hadlaan oo ay ku sameeyaan dowladnimo wax lagu qaban karo sidaa darteed waxaan rumaysnahay inayan suuragal ahayn in sidii doorashada loo rabay ay u dhacdo macnihii sababtana waxaan saarayaa dowladda cigaal dowladdu jaanis weysiisay maamul goboleedyada wax aan ahayn waqti kororsi oo ay raadinayaan habeeraatee ma jiraan dowladdu waqtiga ay siisay maamul goboleedka waxaa ku filan wuxuu lahaa deadline madaxweyne kasta oo state wuxuu leeyahay waqti hadduu as waqtigiisa uu ka faaidaysan waayo dowladda uga faa'iday mayso
waa mahadsan tahay aadan waxaa tiri waqti lama siinin hogaamiyaasha maamul goboleedyada hogaamiye walba muddo afar sano ayaa waqtigiisu ahayd afar sano wax ka badan miyaa rabti in la siiyo qofku markii uu xil loo magacaabo amba la doorto amba macnaha la magacaabo wuxuu u baahan yahay inuu jaanis helo dadkii loo magacaabay amba doortay oo kula xiriiro oo howlihii u yeelo oo ku guto dowladdu weeraray ku bilowda markiiba qofkaanay riday xilkay wax ka qaaday baarlamaanay shiraysay ayadaa gacan gacan kala bixi weysay maamul goboleedyadii sidaa darteed marka waxaan rumaysanahay dib u dhaca dowladda dhaxa keenaysa ee maamul goboleedu waxma diidin cigaal waxa uu aadan leeyahay sidaad maqlaysid waqti ay wax ku qabtaan oo ay dadkooda ku dhex galaan looma ogolaan adigana waxaa leedahay waqti kororsi maxaa u sababay lahayd for example maamul goboleedka jubbaland oo kale tusaale maamul goboleedka puntland oo kale maamul goboleedyada kale ama koonfur galbeed oo kale xitaa waa dhihi karaa hirshabel iyo galmudug cordon waaye maxaa la dhihi jiray jubbaland oo kale in wakti looga daro maku filnaan weyse afartii sano uu hayay maku ku filnaan weyse asiga waktigii uu joogay uu ka ahaa halkaa madaxweyne markuu hadda xildhibaanadii ka dalbanaya mar kale wakti in loo kordhiyo hadduu waktigii u hayo madaxda ama madaxweynaha uu ka ahaa jubbaland haddaba uu ka yahay ku filnaan waays wax ka qaban waayo hadda haddii xildhibaanada ay ogolaadaan in loo kordhiya xitaa wax ma ka qaban karaa su-aasha taaga waa maya aadanhay horta maamul goboleed hal maaha labana maaha ilaa shan ay gaarayaan sooma sidaa darteed marka dowladdu markii maamul goboleedku la doortay oo welihiis wasiirada dhistay inuu barnaamijkii dowladnimee u yeelo gudagalay ahayd macnihi dagaala kaga yimid xagga dowladda dhexe ayay u galeen inay difaacaanba waxay isugu tagaan kismaayo dowladiisa yeelaa wayna weeraraysaa golaha midnimada aan samaysan waxaynkaasa mashquulin ay dowladdu mashquulsan waqtiga ku yarsan qabaa sidaas darteed dowladdu ha waxay u dhiibtay dowlad dadka waxay u dhiibtay maamul goboleedaha uga harto si ay macnaha wixii loo diray ay u keenaan laakiin hadday ka harweysa aad adaa iskale cigaal maxay kula tahay walaaca ay qabto dowladda oo ah in doorashooyinka maamul goboleedyada waqtigii loogu talagalay ay dhacaan maxay tahay walaaca adiga maxaa kuu muuqanaya dowladda baaq ayay jeedisay ayna ku taageeraysa in maamul goboleed kasta waqtigiisa u dhammaaday uu galayo doorasho xor ah si habsame lehna doorashada ay u dhacayso ayagoo guddiyan u kala diray dowladda way sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaaleynta maanteeto warmurteedkii ama warsaxaafadeedkii kasoo baxay waa dareemi karnaa maamul goboleedyada marka ay aadayeen kismaayo ayagaa waqtigooda iska luumiyay oo keliya dowladda federaalka caqabado kuma hayso waxay ogashahay dowladda dhexe in maamul goboleedkii shaqeynaya oo si toos u shaqeynaya ay la shaqeyso uguna faaidaysa for example waxaa caddayn kugu filan maamul goboleedyada ma haystaan dhaqaale waxaa jira xildhibaano waxaa jira golo wasiiro maamul goboleed awoodo dadka ina fankasi ama mushaarkiisi asiga bixiyo awoodo ma jiro dowladda dhexe hataa kuleyso dowladda dhexe haddii ay ka hor imaanaan horta qof adiga mushaharkaaga haayo oo ku masruufaya haddii aad mucaarad ku noqotid kule meesha aadaysa adaa taqaanid maamul goboleedyada waxaan dhihi lahaa hala shaqeeyna dowladda dhexe hana dhaafaan waqti kororsiisnada ay dalbanayaan aadan horta waxay ila tahay federaalisimkani waa system ku cusub soomaaliya markii madaxweyne heer gobol heer gobola la sameeyey dowladdu dadka waxay u dhibtay ha u dhaaftaan leeyahay waxaa la yidhahdaa gacan soomaali ku amaadaa gacan gadaal ka baqaysa wax kama goyso way baqayaa macnihi waa la ridayaaba sidaan hadda aan ognaha kaleeto waxaa la tuuray eh, meesha galmudug markiiba la riday hirshabeellaa la riday madaxweynihii hore macnaha dowladdii marka faragelinay ka dhaafi ladahay eh, sidan qaba maamul goboleedada maamul goboleedu eed waa leeyihin laakiin eedii may gaarsiin dowladdu oo waxay kala bixi weysay gacanta marka eedoodii intii aanaan gaarin waxaan rumaysnahay dowladdu ha gaarsiiso inay eed galaan oo ayagu ay shaqada gudan waayaan laakiin waxaan qabaa maba maba maba aan gaarsiinba daga waa magaca waa- waa la doortay la doortay weerar ku bilowda macnaha aniga ilama shaqaysid iyo ma ruunid wax raba sameeyo si maanaa marka saas sax maaha marka madaxweynihii uu isdifaaca isagu oo uu kursigiisa seef garayo iyo inuu d- systemkii dowladnimo uu ka shaqeeyo isuma heli kariya macnaha marka saa darteed waxaan leeyahay dowladda dhexe jaaniska ha bixiso walow aanaan raalli ka ahayn in macnaha maamul goboleed kursi waqti loo dheereeyo oo waxay macnaha ay dastuurka ka baxaan oo barnaamij oo macnaha oo maalayac noqdo oo aan raalli ka ahay waxaan leeyahay oo aniga fakaraan aan qabaa dowladda dhexe faragelinta ha ka dayso maamul goboleedada si ay macnaha oo qofka eediisa iyo ammaansi loo kala garto sida laga dareemayo hadalka aadan een, maamul goboleedyada dadka madaxda ah dowladdu een, sida uu aaminsan yahay ee, waqti ay ku shaqeeyaan uma ogolaan kuwa cusuba imaanaya ma kula tahay in loo ogolaanayo Een, sida aadan hadalkiisa u dhigmay Een, haddii asiga aan su-aal yar weydiiyo een, maxaa keenaya xilligan maamul goboleedyada inay iskugu tagaan een, maxaa la dhihi jiray kismaayo een, ay warmurtiyeed soo saaraan aan afdadaad qaarkood ay dalbadaan in waqti loo kordhiyo maxaa keeni karo waxaa keeni karo waqtigii ay haysteen oo ka dhammaaday waqtigii ay haysteen oo ay wax ku qaban waayeen qofka hadduu waqtigu haystay wax ku qaban waayo waad ogaan kartaa cid u aabyaleysa ma jirto xilka waxaa muhiim ah deadline uu leeyahay waqtiga aad haysatid waxaa muhiim ah inaad ugu faa'iideysid bulshada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo aad kursiga ku matalayso oo aad madaxweynaha u tahay marka maamul goboleedyada waqtigooda u dhammaaday ha baneeyaana ama jaanis kale oo ay musharaxnimo ay ku raadiyaan ha sameeyaan Een, waqtigana ha ka faa'iidaystaan saaxiibkayna fikirka uu aaminsan yahay oo ah maamul goboleedyada jaanis lama siin waxaan leeyahay jaanis waa la siiyey afar sano oo kaamil leh ilan waqti waaye inta hadduu wax ugu faa'iideyn waayo jaanis kale uu raadinayo dheeri eh, ma jira habeeratee Een, aadan waa war murtiyeedka ama war saxaafadeedka dowladda federaalk waxaa ku jiray in ee, doorasho oo xor ah oo madax bannaan ay ka qabsoonto deegaanada maamul goboleedyada Ee, markaad fiiriso dhibaatada aad sheegayso iyo hadalka dowladda sidee isku qaban karaan ma dhici kartaa leh sababtu waxay tahay macnaha waxaa la yidhahdaa ceelal heshidaa gelbiya cabaa soo ma Eh, maamul goboleedkii wakti wakti waa loo cayimay sax dhayle waa jirtay laakiin dhaylaynkii inuu ku shaqeeyo ma la siiye waa baarlamaanka laga horkeenaya wasiirada laga horkeenaya macnaha dowladda gacantay ka bixi weysay macnaha waxay dhiibtay kama war sugin ilaa ay mira dhalaan marka waxaan leeyahay eh, anoon taageerayn macnaha in waktiga la dheereeyo macnaha dastuurku ba burburo anoon anoon anoon taageerayn waxaan leeyahay macnaha wakti ha loo sameeyo eh, macnaha wakti ha la siiyo qofka uu dowladnimadiisi iyo si eh, macnihii shaqadii looga baahnaa uu ku guto ma ninka ma dowladdu lexus ka difaaca o ridaysa ilaa waad waad arkay cali abdullah waxay ku dhaca ogtihiin waxay ku dhaca ogtihiin ninka la yidhahda eh, gooleed macnaha marka sidii yaa loo daba tagay qofkii qofkii ma dowladdii uu difaaca mase dadkiisa uu ka shaqeeya waxaa uu sahlanaatay inuu kursigiisa difaacda macnihi marka haddii aan la helin qofka inuu si degan shaqadiisa u guto waxaa ma imaan karto in la helo wax doorasho xor iyo had- oo xalaal ah in la helo ma ma dhici karto because waxa qofkii aan badeganaansho waxaysa godan oon gari karta la kala qaadin cadaalad darrada aan kala qaadin macnihii dow- dalkii ma dhisna oo federalism waa nagu cusub yahay macnaha federalism markuu nagu cusub yahayna dowladdii dhexe faragelinay ka dhaafi weyse marka anigu waxaan leeyahay barnaamijkaas barnaamij aad u dhib badan waaye mana sahlana in maaragtay waqti la Ee, een, cigaal ee, doorashada ee, la fili karo oo maamul goboleedyadu ay qabanayaan oo dowladuna ay ugu baaqayso maxay kula noqon kartaa ma mid xor ah oo xalaal ah mase mid musuq maasuq ah aad iyo aad doorashadu een, maamul goboleedyada ay galayaan waxaan filayaa inuu ugu horeeyo maamul goboleedka koonfur galbeed saan jeclahay Een, puntland ama puntland Een, waxaa kusoo xiga jubbaland waxaan aaminsanahay horta inta badan een, dhibaatada amaba xor- nimidnimo xumada waxaa keenaya een, wadanka oo amni ahayn wadankan amni waayo hadeer doorasho waa la geli karaa weliba doorasho xalaal leh maamul goboleedyada waxay geli karaan maamul goboleed kasta uu ku geli karaa statekiisa doorasho xalaal iyo xor ah oo cadaalad iyo sinaan ay ku- ka dheehan tahay waa dareemi kartaa haddeer musharaxiin fara badanaa ku qulqulaya maamul goboleedyada magaalo madaxdooda sida garowe oo kale baydhabo waxaa si fiican maalmaha looga dareemaya ololo doorashooyin waa dareemi kartaa marka haddii ay geli karin ama ay noqonaynin doorasho la geli karaynin musharaxiintaas maysan tagi lahayn waxaan aaminsanahay ani shaksi ahaan saaxiibkeyna micnaha aan u sheegi karaa in doorasho la geli karo ayna galayaan ayna hadda u diyaargaroowayaan maamul goboleedyada sida uu dhaqsiyaha badanayna xorn iyo xalaalba ay ku- ku- ku dhici doonto doorashada hadduu ilaahay idmo aadan maxaa la fili karaa een, doorashooyinka ay galayaan maamul goboleedyada natiijada kasoo bixi karta maxay kula tahay inay noqon doonto walaahi mustaqbalka horta ilaahay baa og waxaa dhici doona oo wax de qeybka ilaahay baa la caalim ah laakiin innaga hadda si wax u socdaan aniga waxaan qabaa si wax u socdaan macnaha waa hal booliyo rir halaalama dhasho macnaha wax ba macnaha kuba macnaha corruption iyo macnihii aniga ima taageertid iyo xoogaa cadaalad darra ku soconaya cadaalad kama soo baxayso cigaal adigana dowladda horta saaxiibkii waqti badan uu kusoo celceliyey wax ay faragelin ku haysaaba yaraatee maamul goboleedyada ma jiraan maamul goboleedyada ayagaa iscaburiyey ayagaa iscaburiyey oo waqtigooda ka faa'iidaysan waaye Een, een, saddex maamul goboleed waqtigooda waxaan aaminsanahay wax caburi haba yaraatee ma jiraan puntland isagoo madaxweynuhu u noqday ilaa hadda waqtigiisa uu dhammaaday koonfur galbeed waa lamid jubbaland waa lamid Een, xaaf hadduu yimid een, madaxweyne maxamed cabdiwaarena asiin hadduu yimid uu cusub yahay maxaa fargelin intee fargelin oo raggaa lagu sameeyey madaxweynayaashaas waa maya su-aasha taana waxay tahay maamul goboleedyada ayagaa waqtigooda ka faa'iidaysan waaye haddii haddeer waqtigii uu yimid jaanis ha siiyaan ummadda soomaaliyeed jaanis ha siiyaan shacabkooga ayaga jaanis ha isi siiyaan doorasho way dhacaysaa oo xalaal leh ayaga naftikooga ka tartamaana waqtigii loogu talagelina way ku dhacaysaa hadduu ilaahay idmo guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah in dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya ee dooda gaaban waxaad ku soo dhowaataan markana barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal hannaanka dowladnimo ee dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad ay gumaystayaashu dalka ku soo rogeen ka hor soomaalidu waxay ahayd tolal aan awood qurihii u wada talin hase ahaatee waxay lahaan jirtay xeerar ay ku dhaqanto oo dhinacyada nolosha oo idil dabooli jiray xeerar qaarkood isqoonsiga iyo qardoofooyinka ay ku maarayn jireen oo inta ku xaalaan ay ku nabdi jireen had iyo jeerna aan idin xusuusiyaye waxay colaaduhu dhex mari jireen tolalka kolba intooda deriska ah kuwaasoo ku loolami jiray ilaha dhaqaale oo ku koobnaa ceesha ay ka cabbaan iyo carshinta ay xoolaha daaqsadaan intaas waxaa soo raaca oo colaaduhu ay ka aloosmi jireen xoolaha ay kala qaadaan oo ragga lihiisoo dhacsigooda ay nafta u huri jireen sidoo kale waxay geeri ka xigi jireen dumarkooda haddii la fara xumeeyo amaba anshaxdarro kale lagula kaco si kastaba ha ahaatee colaadu waliba ugu dambaysta waxay ku dhammaan jirtay in laga xaajoodo oo qolyaha ay dhex martay intay isu soo fadhiistaan ay is eedaystaan iyada oo qolo waliba ay sheeganayso dhiig iyo dhabbaqo wixii dhinaca kale ay ku tabayso arrintu markay joogto dhiig la iska galayna laba mid unbay ka dhalan jirtay in qof uu qof kala dilo dabadeedna lagu qaanabo iyo in laba col oo goob isaga hor yimid uu dilku ka dhex dhaco labadaas yood yaa midba si lagaga xaali jiray soomaaliduse sideedaba qisaasta ma ay aqoon inta ay ku dhaqantaana ma badnayn dhif iyo faraku-tiris ayay ahayd nin nin dilay in inta lasoo qabto isna loo dilo inkastoo ay diinta islaamku sidaa farayso hase ahaatee dhinaca kale waxay diintu u oggolayd gadaalkiina hiddaheeda ka mid noqday qisaasta beddelkeeda inay kala qaataan mag boqol halaada haddii qofka la dilay uu nin ahaa hadduu dumar ahaana konton taasina waxay noqotay sabab ka mid a sababihii ay u daliishan jireen welina qaarkeed uu u daliishado in laboodku uu dhadigoodka ka sarreeyo marba hadduu ninku boqolle yahay gabadhuna ay kontolley tahay ismaaciil mire oo u dan lahaa nin dhallinyaro ah oo uu dhaliilayay ayaa ereyga boqolle isaga oo ammaan ula jeeda wuxuu jeer ku xusay gabayadiisa midkood waa markuu lahaa barbaar waxaad ahaataba mar baad baydan kulantaanee dhashu waa bishaaree haddaad eebbahay barido uu boqollo wiil kuu dhashood beerka kaga rayso waxaad biilka siisaba hadduu turuqiyo buuraado bogga laga wareenyow hadduu bili haween yeesho hadduu baaqdo goortii uu kaco boohin kugu reebiye buudhiqabka inaad daydisaad kaga bogsootaaye baddu hadday ayaan kaa liqdana kaama ba'a ciilku bixinta magtu laba heer ayay mari jirtay labadaas oo la kala yidhaahdo rafiso iyo magdheer rafisadu waa aaraaba geel tiradiisu aysan toban halaad ka badnayn oo haddiiba markii qofka la dilo ay qolada waxdishay la soo degdegi jirtay waase haddii cidda uu ninku ka dhintay aanay wax hore ku sheeganayn aadkeedana rafisadu waxay muujisaa niyad wanaag iyo cidda waxdishay in wixii dhacay ay ka qoomamoonayso xagga nabadda ay u xaglinayso islamarkaasna ay ka go'an tahay magta inta harsan inay bixin doonaan taasoo sidaan soo sheegay iyadana magdheer loo yaqiin ama lafdheer sida gobollada qaarkood laga yidhaahdo odayadii dadka u talin jiray qaarkood siday noogu warrameenna marar badan waxaa jiri jirtay tolka geelaas boqolka ah lagu yeeshaa inaanu wada bixina uu qayb ka mid a xeerto macnaheedu wuxuu yahay in laba qolo oo degaan ahaan daris ahi ay ku heshiiyaan ninka ay qolaba qolada kale ka disho inay lixdan ama konton halaad oo keliya ku kala qaataan sidaasina ay xeer u noqoto ha yeeshee halkii aanu xeerkaasi ka jirin magta boqolkaa ayay ku kala bixi jireen iyada oo xukunka shareecada loo hoggaansamayo taasise nin ama laba la iska dilay bay ku saabsanayd waxaa dhici jirtay laba tol ama laba jilib in colaad gaamurtay ay dhex marto inay rag badan iska laayaan kol dambana ay ku heshiiyaan inay heshiiyaan markaas buu dhinac waliba tirada raggii goobaha kaga dhintay soo bandhigi jiray dabadeedna qolada laga badsaday ayaa nindheeriga mag laga siin jiray su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay maxaa dhici jiray haddii magta amaba nindheeriga la isu diido jawaabtu waa hoog iyo ba iyo haantooley bal taasna aan sheekadan ku tusaaleeyo waxaa la yidhi laba jilib oo soomaali ah abtirsiinadana aan ku kala fogayn ayaa guyaal dhowra markay diriraayeen gabaalkii la isa soo hor fadhiisiiyey wax la is eedaysto iyo wax la garamaba raggii ku kala dhintay saddex iyo toban nin ayay noqdeen qolo ayaa lix laga dilay qolona toddoba markaas bay xeerbeegtidii waxay go'aamiyeen qolada ninka dheeriga a qabtaa inay ka bixiso mag boqola hase ahaatee ma ay suuro gelin waa la diiday oo maxaa dhacay waxaa iska soo taagay xuseen xasan rooble oo ahaa gabyaa colwadeena kana soo jeeday qoladii ninka dheeriga a qabtay magtiisana lagu xukumay guddoonka markii la riday wuu maqnaaye kolkuu inta yimid loo warramay ayuu furka tuuray ma hebel iyo hebel oo iga maqan baa haddana la yidhi mag bixi walle ma dhacdo oo haddaannu reer hebel nahay rag aan layno oo aan duudsinna ha joogtee had maynu mag bixinay had mugeel aannu leenahay xero cido kale u soo hoyday ama ka foofay dabadeedna isaga oo garwaaqsanaya raggii lixda ahaa ee dhinacooda ka dhintay kuwii dhinaca kale ka dhintayna aan waxba ka soo qaadayn ayuu gebiyey waxaa gabaygii uu maalintaa tiriyey naga soo gaaray lix nin oo mankiga shaalka iyo midhihii guuleeda oo wada madhaafta ah raggii kaga maroongeeyey inaan weliba maal ugu daraa waa masale dhaafe weligeed markaha looma culin magaannu soocnaaye waa waxaan dhagahaygu maqal maanta ka horoowe inaanaan cayuun soo marayn maraya dhaadheer leh haddaynu reer mataan nahay sidaas weydun maan garan magta oo la diido waxaa xigi jirtay colaad lagu baaba'o oo markii la diidaayo rag noolaa lagu waayo magta oo la diidaa waa badrad oo quursi bay soomaalida ula mid ahayd siday odhan jireenna wax quursi ka xun oo rag lagula kacaa ma jiraan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halka aha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaaray islamarkaasna nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidda halkaad kala socotaana waa v o a haatan aynu ku wadarsanno codka fanaanka cabdilwahaab booska iyo heeskiisii janno
jiranbaxaadigiyo yiriyirixo weyniya weyniya fogaamiye daan jira halkan jooga dhowa jidhkii lahayoobay jiranbaxaadigiyo yiriyirixo weyniya weyniya qalanjada ku taa jaleecaduu ila tagtay jarkiyo ka imaajiqda dibaax goortaanda waxbay jajuubayo intaan jeel ugu qabiyo dartaan degayaa ismaley janjeed qalanjada ku taa jaleecaduu ila tagtay jarkiyo ka imaajiqda dibaax goortaandha waxbay jajuubayo intaan jeel ugu qabiyo dartaan degayaa ismale qalbina kama jeesan karo ishiisu halkay jirtay muqatemiyaan miyaan jifka balada oo miyaan jifka balada qalbina kama jeesan karo ishiisu halkay jirtay janaaye muqatemiyaan miyaa jifka balada oo miyaa jifka balada
heesaasi cabdiwahaab booska uu ku luuqaynayay waxay gulaan duhayd idaacaddeenii galabnimo xuseen barre aadan iyo jamaal axmed cismaan ee idinla socodsiinayay tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantii isku daban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
badalaab tii qabtay dawiga ku laayo jidkii loo raayda jacaylkiyo doonistii jawaabtuu kala fogaa kala fogaa jibadalaab tii qabtay jawiga ku laayo jidkii loo raayda jacaylkiyo doonistii jawaabtuu kala fogaa kala fogaa
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.